galab wanaagsan dhammaantiinba waa galab talaadaha bisha janaayana ay tahay soddon labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn koonfurta bari gobolka queensland oo markaasi diyaargarow ugu jirta dabaylo iyo roobab xooggan oo mar kale la filayo inay gobolkaasi ku dhuftaan mid ka mid ah hay-adaha gargaarka biniaadanka ee ugu waaweyn dalkan australia ayaa sheegtay in go-aanka australia ay maalgelinta uga jaratay hay-adda unra ay malaayiin falastiiniyiina ku tahay iyagoo dil lagu xukumay oo kale hay-adaha adeegyada deg dega ayaa aada u mashquulsan iyada oo roobabku ay kasii socdaan inay ku dhuftaan gobolka queensland iyadoo dad badan oo gobolka gaar ahaan koonfur bari ay taleefoona usoo dirayeen hay-adahaasi iyagoo caawimaad weydiisanaya debdemisyada ayaa saddex iyo toban qof waxa ay ka badbaadiyeen daadadka ka dhacaya goobaha moreton bay somerset lokia valley iyo darling downs mid ka mida ururada ugu waaweyn ee ka shaqeeya gargaarka bini-aadanimada ayaa ku boorinaya dowladda australia inay si dhaqsaa dib ugu soo celiso maalgelintii ay siin jirtay hay-adda unra iyadoo hay-addu sheegtay in go-aanka taageerada ama gargaarka looga jartay hay-addaas qaramada midoobay ay malaayiin qof ku tahay iyaga oo dil lagu xukumay oo kale madaxa hay-addan oo la yidhaahdo action aid australia michelle higelin ayaa waxa ay aaminsan tahay in hay-addan qaramada midoobay oo u shaqeysa qaxootiga falastiiniyiinta ay qaadayso tallaabada loo baahan yahay si ay wax uga qabato eedaha israa'iil ay u soo jeedisay oo ah in shaqaale ka tirsana hay-addaasi ay ka qayb qaateen weerarkii xamaas ay qaaday oo ay ku qaaday israa'iil toddobadii oktoobar dowladda maraykanka ayaa sheegtay inaysan iyadu doonayn inay dagaal la gasho iiraan tan ayaa imaneysaa kadib markii koox iiraan ay taageerto ay saddex askari oo maraykana dishay tiro kalena ay ku dhaawacday dalka jordan afhayeenad u hadashay wasaaradda gaashaandhigga dalka maraykanka sabarina sing ayaa sheegtay in ugu yaraan afartan ka mid a ciidamada maraykanka ee halkaasi ku jiray uu dhaawac ka soo gaaray weerarkaasi laakiin ayay tiri tiradaasi la filayo inay sii korodho hogaamiyaha mucaaradka dalka venezuela maria corona macharo ayaa sheegtay in xukunka maxkamaddu ay ku soo rogtay oo ay kaga mamnuucday inay musharax madaxweyne noqoto ay tahay dembi laga galay sharciyadda dalkaasi bishii oktoobar ayay miss macaro waxa ay ku guuleysatay doorasho madaxweyne oo hordhaca kadib markii ay heshay in ka badan sagaashan boqolkiiba codadkii inkastoo madaxweynaha talada hadda haya nicolas madura uu ku dhawaaqay in shan iyo toban sano laga mamnuucay gabadhani inay u tartanto xafiiska madaxweynaha maalmo uun kadib markii tartanka ay soo gashay dhinaca cimiladana melbourne waa qayb ahaan daruur iyo labaatan iyo afar sydneyna roobab iyo labaatan iyo sagaal digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo lix senti oo lacagta maraykanka ah